sabuuraddii toban iyo labaad rabbiyow dadkaaga caawi waayo nin cibaado leh waa la waayayaa waayo bini'aadmiga intii aaminka ahayd way ka dhammaadeen mid walba deriskiisa wuxuu kula hadlaa been oo waxay ku hadlaan bushimo sasabasho miidhan ah iyo laba qalbi rabbigu wuxuu wada baabi'in doonaa bushimaha sasabashada badan oo dhan iyo carabka waxyaalaha waaweyn ku hadlaba kuwaasu waxay yidhaahdeen annagu waxaan ku adkaan doonnaa carabkayaga oo bushimahayagana annaga iska leh haddaba bal yaa annaga sayid noo ah rabbigu wuxuu leeyahay anigu haatan waxaan u kacayaa masaakiinta la dhacayo iyo kuwa baahan taahiddooda daraaddood oo kan ay fududaysanayaanna waan ammaan gelinayaa rabbiga erayadiisu waa erayo daahir ah oo waa sida lacag foorno kulul oo dhulka ku taal lagu kala miiray oo toddoba jeer la safeeyey rabbiyo waad dhawri doontaa oo qarnigan ayaad iyaga ka xanaanayn doontaa weligood markii nijaasta bini'aadmiga dhexdiisa lagu jecel yahay kuwa sharka lahu waxay ku socdaan dhinac kasta